waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna ayaa ka soo horjeestay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho islamaakaana laga soo saaray go'aamo ku aadan wakhtigai habka ay u dhici doonto doorashada madaxtinimo ee sannadda madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobolada dhexe ee ururka ahlusunna cabdulaahi xirsi diirshe daacad oo igu waramay qadka isgaarsiinta magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ka hadlay go'aanada madasha ee hogaamiyaasha dalka iyo socdaalka wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya ee magaalada cadaado halkaas oo uu ka wado wadahadlo lagu doonayo in lagu dhammeeyo khilaafka iyaga iyo maamulka galmudug ee cadaado fadhigiisu yahay waxa uu ugu horrayntii ka hadlayaa sida maamulka ahlusunna u arkaan go'aanadii ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran ee muqdisho ku soo dhammaaday iyo go'aanadii lagu gaaray annagu horey baanu sheegna ummadda soomaaliyeed ka mid baa nahay oo juqraafiga annaga cid naga saari kadheh ma jirto laakiin mas-uuliyadda xamar kitaabada ku martay ma hayno inay ummadda soomaaliyeed dhexdhexaad u tahayna ma hayno isla markaasna waxba ka suurtageli maayaan baan isleenahay wixii halkaa lagu qabtay waxba ka suurtageli maayaan in badan baa la shiray meelo badan oo kala duwan baa lagu shiray waxbaa la gaaray baa la yidhi wax fulina haba yaraatee ma ayan helinin sababaha waxaa keenayaana waxa weeyaan dad gaara iyo dana gaara iyo barnaamijyadaa laga leeyahay waana nasiib darro ummadda cumrigeeda iyo aayaheeda iyo jiritaankeeda dhibaataynaysa mooyaane kuwa waxaa samaynayaana waxay ka dhexli doonaan kuwii ka horreeyey oo ummadda tan dabandaabyooyinka iyo dhibaatooyinka ku samaynayay wixii ay la kulmeen oo sumcad la-aana iyo baaba ah weliba u dheer tahay marka ay adduunyada ka tagaan xisaab weynu inuu yaallo inagu waxaan qabnaa wax la yidhaahdo madali ma dhicin madal waxaa la yidhaahdaa meel fagaaraha laiskugu yimaado oo ummadda ku tashanayso laakiin sidaad la socoto go-aano ayaa ka soo baxay madasha muddo laba bilood ayaa lagu kordhiyey si doorashada marka ay u dhacdo wadatasho ayaana iminka markaas soconaya idinku haddii aad tihiin ahlusunna door intee la-eg ayaad ku leedihiin ama iminka aad markaas ka geysanaysaan dadaalkaasi sideedaba waxaan isleeyahay waxa la qoro imika time tableka ama jadwalka la yiri oo lasoo saaray inta uu da-diisu yahay ama waktigiisu yahay ama magaranaysa ay xisadihiisu yihiin wax dhici karaa maahan baan qabnaa waxaa la qoray wax dhici karaa haba yaraatee maaha laba biloodna kuma dhacayaan saddex biloodna kuma dhacayaan waxaanu aaminsannahay inay la odhan doono muxuu ahaayete hebel baa madaxweyne iska ah oo iska saarnaan doono magaranaysaa amar ku-taaglayntii iyo magaranaysaa awood sheegadkii barnaamijkii ahaa ee waddanka soo burburiyey in badan dhibaato badan gaarsiiyey inuu dhici doonaan umaanaya ma malaynayno mana filayno aan isleenahay sida imika lagu socdo iyo dadka barnaamijkaas wadaahi waxay ka dhigan tahay waraabo hilib ku rar ma dhici kartaan isleenahay xataa waxbaa dhacaya anagu ma aaminsanin aqoonteenna markaan ka hadlayno ummadda soomaaliyeed iyo waxaa jira haddaanan imaanin awood ka sarraysa ayaga oo yeerinaysa ayaga wax u yeerisa oo go-aan ka qaadata soomaaliya waxaa ka socda haddaanan imaanin ayagu inay wax sameeyaan ma malaynayo inay dhici karto oo natiija ka imaanayso sidaas daraaddeed intii wax la wado o dhan waanu eegaynay waana ka hadli jirnay ka mid maahin ummadda dhibaatadeeda dadka qayb qaadanaya ka mid maahin dadka taariikhda madow dhexli doona haddii ilaha yidhaahdo waxa uu ka hadlay muddada bilooyinka ah ee ay xilalka sii haynayaan madaxweynaha iyo baarlamaanka marka wakhtigoodu dhammaado isagoona sheegay in taasi ay nasiib daro weyn ay tahay waxaana leenahay wakhtiga yaan laga lumin ummadda soomaaliyeed madaxweynuhu xilligiisa markuu gaadho aniga aniga ayaa weliba xil haya isagoo xil ma hayo aniga ayaa xil sheegan kara laakiin dadka shacbiga ah oo la mid yahay waa musharax waa ceeb iyo fadeexad aan hore iyo gadaal midna loo maqal qof musharaxa oo xilkiisi inta dhammaaday haddana odhanaya xil ha loo cusboonaysiiyo inta meel la fadhiistay fadeexad wey weeyaan taariikh xumadii kuwii ka horreeyey dictatorshipka ahaa ay ku baxeen ayuu ku bixi doonaa baan isleeyahay waxaana ceeb iyo fadeexo kalaa dadkii magaranaysahay baarlamaanka ahayde aabba ka ahaaye waxaa la yidhahdaaye maxaa laga sugayay mujtamaca soomaaliyeed inuu difaaco inuu sidaa u aaminsan yahay oo uu sugayo magaranaysaa kolka kolka ummaddu ay ay xabadda iyo fidnadu ka bilaabato magaalada caasimaddaa sugaya waa nasiib darro weyn baarlamaanka dhacahayaa ka yeeli mayno waa jirnaa waa idiin sheegaynaa waxaanu ka yeelayn oo kale madaxweyneha jirana ka yeeli mayno halkaanaan ummadda soomaaliya shir ugu qaban doonaa dowlad soomaaliyeed oo soomaaliya o dhan waxaan hadaanan soo celin doonaa haddii ilaa yidhahdo waxa uu ka hadlay islamarkaana uu ka hor yimid amarka dhowaan ka soo baxay taliska nabadsugidda ee maamulka gobolka banaadir ee ku aadan in muwaadinka soomaaliyeed uu qaato kaarka aqoonsiga ee tesare manshibiyo isagoona xusay in dalka uusan isku wada furnayn sidaa darteed amarkaasi uu yahay mid aan laga fiirsan siduu yidhi waxa ugu dambayntii soo hadal qaaday safarka wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya uu ku joogo magaalada cadaado oo howlaha safarkiisa ugu muhiimsanee uu yahay sidii loo dardargelin lahaa wadahadallada galmudug iyo ahlu sunna wasiirkana waktigiisii de waad ka garanaysaayoo gobolkii wuu sii dhacay gobolkii wuu dhacay qofku ma haysan karo xil aan jirin dadku ma sii haysan karaan dadkaa laga mid noqonaya waktiga xaadirka waana la garanayaa horudhacna weeye cadaadana waxaan leenahay halkaanay ka mid tahay oo waxaa la ansixiyey guusmareeb inay caasimadii tahay dadka goolada dhexena annaga yaa innaga yaa badbaadadoodii iyo taladoodii iyo maslaxadoodii iyo qayladhaanteedii hayna halkaana hala yimaadaan leenahay isaguna dee dalka iyo dadka soomaaliyeed buu ka mid yahay maanta mooyaane xil gaara oo maanta isagu intu uu hayo uu ku shaqaynayo effective ma jiraadeen
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali